maamulka gobolka gedo ayaa qayladhaan ka soo saaray abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaankaasi kuwaasoo galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa waxaana mas-uuliyiinta gobolka gedo ay ku baaqeen in gurmad lala gaaro dadkaasi oo badankoodu ay xoolihii ka leedeen faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
qayladhaantani ka imaanaysa maamulka gobolka gado ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar baahsan ay ku dhufatay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka gado kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka gado maamulka gobolka gado ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed in gurmad deg dega lala gaaro dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaano ka tirsan gobolka gado waxaana ay sheegeen in xilligan dadka iyo dunyaduba ay soo food saartay xaalad aada u adag islamar ahaantaana dadka ku nool dhulka miyiga ee fogfog ay xilligan haysto biyola-aan baahsan maxamed xuseen cabdi lafey guddoomiyaha degmada doolow ee gobolka gado ayaa sheegay in xaalad aada u adag ee ka jirto guud ahaan gobolka gado gaar ahaana nawaaxiga degmada doolow ee gobolkaasi godow waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi gurmad deg degala la gaaro xaalad adag ayuu wadanka ku jiraa gaar ahaan gobolka annaga aan ka soo jeedno waxa aan ka hadlaynana abaar weeye abaartaas marka koowaad ilaahay waxaan ka baryanaa inuu naga dulqaado qof kastoo muslim ah oo mataqaanaa ka danqanayana wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto ilaahayna waxaan ka baryanaa naxariistiisa iyo raxmadiisa inuu mataqana saliidici nagu siiyo sababtoo ah annagu maanta magaalaan joognaa dadkii magaalo joogay iyo inta u dhoweyd baa mataqaana waxay ka sheeganaysaa abaaraha marka maxaad u malanaysaa ummad soomaaliyado maanta meel aan weli lahayn iyo meel bakoole degan waa caqabadeeda kuwaasna waxaan leenahay ilahi weynoo waaxidka hasoo ha soo waraabiyo oo ah dowladdii federaalka ah beesha caalamka iyo dadka mataqaanaa qurba joogta ahoo deegaankan u dhashay hadday dalka joogaan hadday dibad joogaan intaba inay mataqaanaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jubbaland iyo gedo in ay mataqaanaa ay kala qayb qaataan xaaladahan deg deg ah ee jiro hay-adaha gargaarka ku sugan gobolka oo meeshan beeska u tahay doolow waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa xaaladahooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay la wajibaaraan sababtoo ah haddii arrintan ay sii socoto dad fara badan oo degmada doolow oo hadda aan ka hadlayno ku sugana jiro oo barakacyaala dadkaasoo ka soo barakacay dagaalo sokeeye iyo meelaha al-shabaab ay xukumaan intooda badanna waxay ka soo barakaceen abaar koonfurta iyo bartamaha waa ka imaadeen meelahan magaalada dhexeeda ku barakacsan yihiin baadiyahan waa ku barakacsan yihiin oo sababto ah doolow intan bes maaha ilaa geedweyne ilaa iyo mataqaanaa shaatilow ilaa uunsi ilaa baadiyahan dhan dadka waa ku barakacsan yihiin sidoo kale guddoomiyaha gobolka gado axmed buule gareed ayaa dhankiisa ku baaqay in gurmad deg dega oo biyodhaamina lala gaaro dadka dhulka miyiga ku nool kuwaasoo uu sheegay in xilligan ay haysato xaalad bani aadnimo aada u adag gobolka gado maanta in ay abaar ka jirto roobkii la filahayeyna aan la helin waxaan codsanaynaa in gurmad deg deg ah ilaahay baa wax u gurmado alla subxaana wa tacaala un baan horta marka koowaad nimcadiisa weyddiisanaynaa marka labaadna waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka ee soomaaliya beesha caalamka hay-adaha samafalkaa ummadda soomaaliyeed oo lagu yaqaana inay isu gurmadaan meel kastoy joogaan ayaguna waxaan ka codsanaynaa dhammaantood iyo dadka u dhashay jubbaland gaar ahaan gobolka gado dhammaantiin waxaan rabnaa inaad gobolka indhaha soo saartaan abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi gaar ahaan jubbada hoose iyo gobolka gado ayaa saameeyey dadka iyo dunyada waxaana sidoo kale ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa waxaana toddobaadkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ay sheegtay in soddon iyo afar kun oo neef oo u badan lo lagu waayey abaarahaasi waxaana abaarahan soo lalaabtay ay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka xoolodhaqatada ahi ee ku nool dhulka miyiga ahi mana jirtilaayi hadda cid si gaara ugu gurmatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo